Dhalinyaradu waa qaybaha ugu badan bulshada waxaana ay door muhiim ah ka qaadan karaan xal u helidda colaadaha. Aqoonyahan Cabdisamed Xirsi Maalin ayaa sharaxaad ka bixinaya habka ay dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan xal u helidda colaadaha iyo waxyaabaha looga baahan yahay.
dhalinyarada waxay uga qayb qaadan karaan dhowr qodob oo kala duwan sidaa ognahay dhalinyaradu waxay door muhiima ka ciyaari karaan xal u helidda colaadaha iyagoo markaas adeegsanaya xirfadooda awoodaha iyo isbedelka hal abuurka waxayna u baahan yihiin hanaan sax ah oo ay ku dhiiradaan in ay horumarinta nabadda ay uga qayb qaataan dhalinyaradana sida aan ognahay waa awoodda wadan kasta uu ku faano haddii aan ku tilmaamo qaar ka mid ah qodobada ay uga qayb qaadan karaan waxaa ka mid ah kow inay ka shaqeeyaan wacyigelinta nabadda dhalinyarada waxay markaasi ka qayb qaadan karaan barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan muhiimada nabadda ay leedahay iyo sidoo kale dhibaatada colaadu ay leedahay waxay abuuri karaan doodo iyo madal markaasi lagu falanqeeyo sidii loo gaari lahaa xal waara oo colaada looga gudbi lahaa sidoo kale dhalinyaradu waxay horumarin karaan ama ay horumarin dhanka isgaarsiinta ka sameyn karaan in colaadaasi laga hortago iyagoo markaasi noqon kara kuwa dhexdhexaadiya dhinacyada isku haya maadaama ay markaasi ay ka madax bannaan yihiin cadaadiska siyaasadeed iyo midka qabiilkaba nasre cabdi ciise gudoomiye ku-xigeenka naadiga akhris qoraalka dhuusamareeb waxa ay tilmaamaysaa in dhalinyarada looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan nabadda iyo xasiloonida bulshada islamarkaana aysan qayb ka noqon colaadaha ka jira deegaanada miyiga ah waqtigan waxaan u baahannahay in dhallinyaradu noqdaan kuwii bedeli lahaa taariikhda oo ka shaqayn lahaa nabadda iyo horumarka ee ma ahan dhallinyaradu kuwii ka qayb qaadan lahay colaadaha sidaas darteed dhallinyaradu waa inay ka waantoobaan kan xiga dhallinyarada waxaan leeyahay ka fogaada dagaalada iyo qabyaalada midnimo iyo wadajir ayaan ku noqon karnaa bulsho horumarta qodobka u dambeeya waxaan leeyahay nabaddu mas-uuliyad gaar ah ma ahan nabaddu waa mas-uuliyad wadajir ah oo ina wada saaran dhammaanteen sidaas darteed aynu wada ilaashanno nabadda in la joogo dhallinyaradu xilligii ay isu keeni lahaayeen bulshada soomaaliyeed waa xilligii aynu ka waantoobi lahayn ka qaybgalka dagaalada micno la-aanta ee aakhiro iyo adduunsaagga ah una jihaysan lahayn dhanka wanaagga iyo waxwada qabsiga sidaas darteed dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leenahay ha noqonina hubka dagaalada ee noqda ka hortagga dagaalada iyo kuwa ilaaliya nabadda dadkooda iyo dalkooda waxaa jira dhalinyaro abaabulan kuwaasi oo ku howlan in la bedelo hab u fikirka bulshada sarena loo qaado wacyiga bulshada iyaga oo u maraya dhanka waxbarashada taasina waxa ay bulshada ka dhigi kartaa kuwo ka fayow ka qayb qaadashada iyo ku milanka colaadaha